muddo hadda laga joogo laba sano ayaa waxa uu dab baabi'iyey suuq ku yaala magaalada jigjiga waxaana lacago loo arooriyey ganacsatadii suuqaas la soo warinayaa in la leexsaday suuqa gubtay ayay xoguhu tilmaamayaan in la siiyey xubno u dhow hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhistay soomaali galbeed ninka lagu magacaabo mustafa cagjar iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi haweeney ka mid ah ganacsatadii ku hanti beeshay suuqa ayaa codsatay in dib loo furo suuqa si ay ugu ganacsadaan masaakiin baanu nahay madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa dadkii hantidooda ka gubatay baanu nahay dadkii tayadoodu ka gubtay baanu nahay ilaa maalintii uu gubtay ilaa maanta waa muddo laba sano ah madaxweyne guryihii baanu ku xaroonnay adduun ma haysanno hantidii way naga gubatay laba sanaan ku sugayna labadii sane waxbana looguma qabanin inaad noo fasaxdo meeshayadii oonu dhisanno noo fasax meeshayadii intaasaanu kaa codsanaynaa xabashadaas kadib waxaa haweeneyda soo weeraray ciidamada maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed waxayna ku eedeeyeen kicin bulsho sababta keliya ee ay xabsiga ku mutaysatay ayaa ah sida ay uga hadashay xuquuqda ka maqan waxaana lagu xiray mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada jigjiga sidoo kale maxkamadda gobolka faafan ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay xukun ku riday cabdi oo ka mid ah dhalinyaro bil ka hor uu xiray maamulka uu hogaamiyo mustafa cagjar muddo sanad iyo bar ah ayay maxkamaddu ku xukuntay wiilkan dhallinyarada ah waxaana loo haystaa qoraal been abuur ah oo laga faafiyey sida ay sheegeen dhallinyarada deegaanka tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo mustafa cagjar uu ku goodiyey in ay caburin doonaan bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed islamarkaana ay xiri doonaan cid weliba oo ka hadasha xuquuqda ka maqan iyo dhibaatooyinka uu geysanayo maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulkaasi